ururka haweenka xusuus reeb ayaa magaalada burco deeq raashiina ugu qaybiyey in ka badan soddon qoys oo danyar ah deeqda raashinka ayaa ka koobneyd bur bariis sokor timir iyo saliid saadu sahal aadan oo ka mida ururka haweenka xusuus reeb ayaa ka warantay qaybinta deeqdan raashinka ah bartana isugu keeno waa barnaamij aan wadnay saddexdii rabadaana u dambeysay ama afartii rabadaana u dambeysay barnaamijkaas nagala qaybqaatan dadka reer burco inta badan ilaa kheyr hasiiyo dadka ka soo qayb qaatay waxaan leenahay aada oo mahadsan tihiin meel fiican baa gashateen ajarkiina wuuna idiin soconaya insha allah bidmillaahi kariim sida hore u sheegnay sadaqaduna inaanay waxay wanaajiso mayo waxba aanay xumaynin habla awrka xasuus reebna dadaalkoodiiyo hawshay wadeen rabadaan kasta alxamdulilahi rabbilcalamin waan ku faraxsanay maanta inaan bartan isugu nimaadno rabadaan kariim baan leenahay deelaahay intaa dhayna waxaan kuuhi kheyr ha inoogu dhameeya rabadaan taana inugu bilaabay insha allah waxaa si guulana way noogu soo dhammaatay dadkiina hawshii waa qaateen waxaa leenahay qof kastoo kasoo qayb qaatayna maanta waxaad geysateen waydiin yaaliin aadna u mahadsantihiin deeqdan raashinka ayaa wax badan ka tari doonta qoysaska danyarta ee ku nool magaalada burco inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan